dalku waa mahadsan yahay soomaali weyn ree wajeer ree mandheera ree gaaris nairobi mombasa meel aanan liiga baalaan bixin malaha waqhtigii aan maqnaay tolka meelaad joogo aad baas u mahadsan yahay axmed cabdulaahi ninka ragga kabtaas kabsantahay meey kaamuud aad un baa garan hadday kabta ku goyso laxawgeeda adun baa dareemi kara wixiisu u qabtay anigaa og laakiin waxaan u sheegaa aniga nin la soo doortaanaya kuraan kuso galay asana kuraan kusoo galay inaas maarta arrinta u bedela inaas qof ka dambeeyey ani nin akhristiisoo kale baanahay inaas arrintiiad qof ka dambeeyey oo maarta aniga niman wax weyn ugu soo saaro waa laga fiican yahay aniga waxay isugu qabtay axmed anaa og waa isgabsaneen waxay isku gabsaneen reer wajeer waa ogyihiin maxaa yeelay waagii oo bajetka laga hadlayay aniga laba habeenan assembly dhexdeeda saxday waxayn u saxdina waxay ahayd reer wajeer bajetkan oo si xun loo isticmaali hayo maxaa yeele nin la hadlayana dadkii malaa nin kasta waa ka gaabsaday dadku waxaa iska noqdeen nin rajo qaban nin rajo qaban ra'yigiisa maa laala dhahay marka waxaan u sheegaya axmed aniga nin kayrka waxay waa igu waa kaa weyna la helama waa kaa aqli badan lama hela marka waxaan leeyahay walaalow aniga aas waxa yeeshay aniga aan baa kaa dacwooda kaa sheegtay aniga so-aad waxba dad kala shaafweyne midoo kotinian ka hadlaa axmed cabdulaahi abda kotinian aada midaas waxaan u sheegay shalaad guri cidli u hayso lacag u bixise hadda oo sheegtay oo dalka ay og yihiin meesha liigeynaan ay tahay meel oo oo kenya dhexdeeda oon dadka ka ogaan kara wax kullian kama diyaaraan u ahay shalaad meel ugu qarisay barkataas banaanka keentid wax dhib oo ka jira ma laha aa kootiin hadday tahay anin la soo diri kara mihi kootiin hadday tahay diyaaraan u ahay meel alla meedlagashaan kula gelayna xaaji